جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي bismillaahi araxmaan araxiim dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada ugu waaweyn warka subax idaacadda andalus mujaahidiinta alqaacida faraca qaarad weekaha hindiya ayaa ka tacsiyeeyey istishaadka sheekh maxamed mire oo ahaa waaligay wilaayaadka islaamiga ee dalka soomaaliya dagaal culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada baay kataa'ib al ikhbaariya ayaa baahisay muuqaal cusub oo lagu soo bandhigay xafladda furitaanka faraca jaamacadda alqima ee deegaanka kuunyo barroowe ee wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose munaasabad lagu caleemo saarayay nabadoon cusub ayaa ka dhacday degmada ceelbuur ee wilaayada islaamiga ee galgaduud bulshada ku dhaqan degmada salagle ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa goob fagaaraha ku daawaday aflaamta geedigii gurguurtay guul mise gabi dhacleen ee ay baahisay mu'asasada alkataa'ib xaflad lagu sagoontinayo hooyooyin dhammaystay qoraalka iyo akhriska ayaa ka dhacday degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan waxaa sii kordhayay khasaaraha dhimasho ee ka dhashay shil diyaaradeed oo ka dhacay dalka kuuriyada koonfureed
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي
waa isniin sagaal iyo labaatanka jamaadul aakhir sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran mujaahidiinta alqaacida ee faraca qaarad weekaha hindiya ayaa ka tacsiyeeyey istishaadka sheekh maxamed mire oo ahaa waaligii wilaayaadka islaamiga ee dalka soomaaliya faahfaahinta warbixintan waxaa inoo hayay cabdulqaadir rabbaani bayaankan oo ay baahisay mu'asasada assaxaab urdu ee ku hadasha afka mujaahidiinta alqaacida ee jasiiradda qaarad oo ekaha hindiya ayaa looga hadlay istishhaadka qaa'idkii mujaahidka ahaa ee asheekh moxamed mira jaamac oo dhowaan ku shahiiday duqeyn diyaaradeed oo ka dhacday wilaayada shabeellada hoose ee koonfurta soomaaliya kadib furfurasho iyo horudhac waxaa bayaanka lagu yidhi waxaana soo gaaray khabarka murugada badan ee geerida qaa'id hogaamiye u ahaa ummadda islaamka sidoo kalena ahaa xubin ka tirsan hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee soomaaliya kaas oo ah sheekha mujaahidka ee moxamed mira jaamac oo ku shahiiday duqeyn ay fulisay dayaarad daroon ah oo ay leedahay maraykanka innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun allahayow naga ajaarsii musiibadeenna khayrna noogu beddel ayaa lagu yidhi qaybaha hore ee bayaanka waxaana intaa lagu xijiyey aayadda qur'aanka saddex iyo labaatanaad ee suuratul axsaab marka uu allah subxaanahu wa tacaala leeyahay من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا intaas kadib waxaa bayaanka ka soo baxay mujaahidiinta alqaacida qaarad oo eekaha hindiya lagu soo hadal qaaday dhinac ka mid ah waxqabadkii barakeysnaa ee asheekh moxamed mira jaamac muddadii uu saaxada jihaadka taagnaa sheekh moxamed mire allah ha u naxariistee waxa uu ahaa waaligii wilaayaadka islaamiga ah ee taabacsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab wuxuu noloshiisa afartan sano wax ka badan ku qaatay meedaanka dacwada iyo jihaadka ugu dambeyntiina allah ayaa u doortay in uu ka mid noqdo shuhadada kadib nolol adag oo ay ku gadaaman yihiin haliso iyo mashaqo uu u horay waddada allaah waxaana lagu bartilmaamaysaday duqeyn salibi ah oo uga timid cadowga maraykanka hase ahaatee waxaa allaah mahadi ah in allaah sheekheena uu ku galladay khaatimo wanaagsan sida aan allaah oga rajaynayno ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay mujaahidiinta alqaacida qaarad oo ay ka ahaa hindiya isagoo sii socda bayaankan ee baahisay mu'asasada assaxaab urdu waxaa lagu yidhi nolosha qofka mujaahidka ah waxay ku dhammaataa khaatumadan wanaagsan weliba isaga oo raadinaya waana khaatumada ku timaada dilka iyo shahaadada la yaabna ma lahan oo shahaadadu qofka shahiidayo ayaaba ah ciwaanka masiirada iyo mid ka mida astaamaha muujinaya guusha iyo liibaanta jihaadka loo wado allah dartii waana tiir ay ku xoogoobayso masiirada jihaadka ayaa lagu yidhi waxaana bayaanka lagu soo qaadayaa aayadda boqol lix iyo soddonaad ee suuratu nisaa وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين
waxaa sidoo kale bayaankan lagu daray baaq ku socda mujaahidiinta oo ku aadan in lasii xoojiyo dacwada iyo dagaalka jihaadka ee ka dhanka ah maraykanka iyada oo la adeegsanayo xoog xikmad iyo aragti fog maadaama aysan suurtagal ahayn in la dhaqan geliyo cadaaladda islaamka ee uu hagayo nidaamka shareecada oo uu hadafkiisu yahay dhisidda khilaafada ku taagan dhabbihii nubuwada intaba uu adduunkan xoog ku haysto madaxa sharta caalamka ee maraykanka waxaa sidoo kale muhiim ah ayaa lagu yidhi bayaanka in la fahmo in maraykanka iyo xulufadiisu ay ku guuldarraysanayaan mid dhow oo saaxiib ah iyo mid fog oo cadow ahba ha ogaado in maraykanka iyo xulufadiisuba yihiin kuwa khasaaray oo ku hoogay adduunka iyo aakhiro xukuumadaha riddada ee ku lugta leh dagaalka sahyusaliibiga ah ee uu hogaaminayo maraykanka ayaa loogu baaqay in ay ka fiirsadaan oo ay ka baxaan dagaalkaas maadaama ay tallaabadaasi ku jirto badbaadadooda ayaa lagu yidhi ugu dambeyn bayaanka ayaa waxaa tacsi loogu diray mujaahidiinta shacabka soomaaliyeed iyo guud ahaan ummadda islaamka gabagabadii waxaan halkan uga tacsiyeynaynaa guud ahaan ummadda islaamka iyo mujaahidiinta ku sugan dunida guudkeeda sidoo kale waxaan u tacsiyadeynaynaa hoggaanka guud ee alqaacida iyo amiirka xarakada al-shabaab sheekh axmed cumar abu cubayde xafidahullah iyo dhammaan hogaamiyeyaasha iyo ciidanka mujaahidiinta tacsideennu waxa ay sidoo kale ku wajahan tahay bulshada soomaaliyeed iyo qoysaska sheekh moxamed mire iyo ahalkiisa waxaan allah oga baryaynaa in uu shahaadadiisa aqbalo hana geeyo jannada ugu sarraysa isaga oo dejinaya ambiyada sidiiqiinta shuhadada iyo kuwa saalixiinta ah aamiin ayaa lagu soo afmeeray bayaanka oo ay saacadihii lasoo dhaafay baahisay assaxaab urdu isla markaana ka soo baxay hoggaanka sare ee mujaahidiinta alqaacida qaarad oo ekaha hindiya mahadsanid rabbaani dagaal culus oo u dhexeeyey ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga murtadiinta maayanfuulka ee magaalada baydhabo oo ka mid a goobaha cadowga allah uu duulaanka kaga sugan yahay wilaayada baay waxaana dagaalka la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan kataa'ib al ikhbaariya ayaa baahisay muuqaal cusub oo lagu soo bandhigay xafladda furitaanka faraca jaamacadda alqima ee deegaanka kuunyo barroowe ee wilaayada islaamiga ee shabeellaha hoose yaasir maxamed ayaa warbixintan inoo haya
فلو قدمت من حلواه طعما لا آثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عن filimkani kooban oo ay baahisay kataayib al ikhbaariyaha ayaa lagu soo bandhigayaa xafladda furitaanka jaamacadda alqimax faraca kunyo barrow ee wilaayadii islaamiga ah ee shabeellada hoose filimka oo ay xalay baahisay kataayib al ikhbaariyah oo soconaya wax ka badan shan iyo toban daqiiqo ayaa waxaa ka soo muuqanaya qaar ka mid ah culimmada iyo waxgaradka wilaayaadka islaamiga culimmada ka soo muuqanaya muuqaalka kataayib al ikhbaariyah waxaa ka mid ah sheekh jaamac cabdisalaan oo ka mid ah culimmada soomaaliyeed cilmiga u kala qaybin mayno maadi iyo diin waxaan leenahay waa dunyawi oo dariiqii aakhirada loogu maraa culumta kowniga ah culumta kowniga ah waxa weeye waa mucjizo wey aayadda aynu mar walba akrinaya inamaa yakhsha allah min cibaadi alculamaa maxaa ka horreeyey cilmiga laga sheekayo waa cilmi dunyawiya wey buurahan maad fiirsaan ayaga juqraafiga dhulka adduunka si uu samaysanyahay culumta culum lardiya la yidhaahdo ee dhulka lagala saxo maad fiirisaan so waxaa laynuu baraarujinaya ma aha inagoo dad muslima kitaab ka qaadanay culumteenna maadigahayd sooma magaalaa iskale culumta marka ilaahay bayna ma aragtaan maala soo baxdaan ma fahamtaan kadibna dadkii iyo dawaabtii iyo xoolihii maa fiirisaan cilmulbaydariga waxa la yidhaahdo cilmul ijtimaaciga oo basharka culumtaasoo dhan baa shareecaduna amraysaa waxaasoo dhan ninkii yaqaan baana muxuu noqonayaa inamaa yakhsha allaha baa lagu soo gebagabeeyey min cibaadihi alculamaa sidoo kale waxaa filimka ka soo muuqanaya sheekh maxamed axmed balle oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga
ardayga aanu doonayno walaalayaal waa arday aanu rabno caalamkan inuu waxweye badbaadiyo hadday tahay cilmigii sharciga iyo kii tajriibiga ahaa maanta waxa waxaa la isku laynayaa waa cilmigii tajriibiga ahaa weeya waa kuwee biologigi iyo chemistrygi iyo physicski weeya ardayga aan u baahanna walaalayaal sidan macnaha aan doonayno marna waa inuu jamaacada ku jiro marna waa inuu dacwada iyo kitaabka akrinayo marna waa inuu jaamacadda qima baranayo marka jaamacaddu waa inay aasaaska u tahay adiga inaad noqotay shaksi ilaahay mutadayina ilaahay ku xiran markaasaa ilaahay cilmiga kuu fududaynaya innamaa yakhsha allaha min cibaadihi lculamaa haddii kale miya wafuaadu qalbiga fi lqur'aani tamazaqa aayaadkii iyo axaadiisii wixii lagu baray baa qalbigaa ku baaba'aya sidoo kale waxaa muuqaalka kataayib al ikhbaariyah ka soo muuqanaya nabadoon maxamed axmed guuleed fartaag oo ka mid ah nuqabada soomaaliyeed marka u horreysa allah ayaan u mahadcelinaynaa dad muslimiina naga dhigay xafladan qiimaha badan leh nagu kulmiyey noo suurageliyey jaamacaddan alqidma marka hore allah ayaan ka baryahayaa jaamacaddan tii lagu aflaxo oo dalka iyo dadka iyo diinta iyo difaaca wax ku soo kordhisa ilaahay inuu nooga dhigo ilaahay baan ka bari taada gabay tilmaamay haddaan idin tusaaleeyo tartan baa adduunyada ka jiray tiigsa meel sare tiknolojiyaa la isku dilay tamar wax soo saarta maskaxdii la tuujiyo ayaa lagu tagaa meel tiro laguma soo koobi karo dixiyo suugaane marka ilaahay abshirta hana waafajiyo intaasaan ku soo
gabagabay
munaasabad lagu caleema saaray nabadoon cusub ayaa ka dhacday degmada ceelbuur ee wilaayada islaamiga ee galgaduud sida warbixintan uu ku haya marwaan maxamed munaasabadan oo beesha maqalsame ee beelweynta maxamuud hiraab ay ku dooranaysay naqiib cusub ah ayaa ka dhacday magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda naqiib muuse cumar cabdulla ayay beesha maqalsame u dooratay inuu noqdo hoggaankooda iyadoona halkaas uu xilka ku wareejiyey naqiibkii hore ee maqalsame naqiib daahir ismaaciil ah waxaana qaybka lagu caleema saaray munaasabadda xafladdan waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiinta wilaayada ugaasyo waxgaradka beeshaasi iyo nabadoonnada iyo sidoo kale marti sharaf kala duwan ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay naqiibka cusub ay caleema saarteen beesha maqalsame naqiib muuse cumar cabdulle isagoona sheegay inuu beesha ku hogaamin doono ku dhaqanka shareecada islaamka ilaahay subxaana watacala waxaan su'aalinayaa xilkaa culayska badan leh oo qarabadaydu ay iga soo daba tuurtay oo aan anigu dooranay layga soo daba tuuray ilaahay subxaana watacaala akhri adduunba inuusan ugu ceebayn intaasna ilaahay aan ka weydiisanayaa waxaana ballan qaadaya haddii ilaahay qadar intaan hortooda ka ballan qaadaya sida ay igu soo doorteen shareecada islaamka inaan ku hogaamiyo inaanan xagga iyo xagga midnaanan uga degin haddii ilaahay qadaro intaasna allah hortiisa ayaan ka ballan qaadayaa intaas kadib waxaa madasha ka hadlay qaar ka mid ah odayaashii waxgaradka maqalsame ninkaas isaga oo mataqaanaa naqiibka oo muuse cumar cabdille ah ayaan keennay xilka aan saarnay mataqaanaa maaragtay waxaan leenahay ilaahay hala qaado asaguna mataqaanaa midkii hadda hadda alla ku idmahayo waa u ducayhaynaahe daacadna wax ku dhaqa ilaahayna maaragtay uu u fududeeyo xilkaas asagana allaha ka dhigo marka insha allahu tacaalaa annagaa soo doorannay waana ku kalsoonnahay
haddaan u laabto muuse cumar waxaan leeyahay waxaan saarnay xil weyn oon la qaadi karin waxaan leeyahay ilaahi weynaayo waaxid hayaa ha gacan qaba kare ha gacan qabto kii ku dambaabaan ilaahay kama dhigo
nabadoon daarina ismaaciil faara cabdi waxaa lagu bedelay oo beeshii bay isku waafaqday naqiibka muuse cumar cabdulle inuu cidda hogaamiye heer maqlisame shareecadda islaamka ku hogaamiyo haddaan odayaal nahay haddaan culamo nahay haddaan ugaasyaleen nahay intaasan heer maqlisame isla qaateen reer maxamuud hiraamna aan u soo gudbaynaa qaraabada kaleoo dariskaana aan u soo gudbinayna u sheegaynaa walaayaduna aan u soo gudbinaynaa inala ogaatay ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud sheekh cabdulaahi abuukhaalid ah isagoona sheegay inka wilaaye ahaan ay garabkiisa noqon doonaan naqiibka cusuba ka wilaaye ahaan annaga naqiibka reer maqalsame ay keeneen waa soo dhaweynaynaa waana insha allahu tacaala la shaqaynaynaa haddii alla yidhaahdo subxaanahu wa tacaala oo wax annaga maaragtay nagu aadan oo doorkeenna ah waxaanu nahay insha allahu diyaara ula nahay ilaahayna waxaa u weydiinaynaa subxaana wa tacaala in ilaahay u fududeeyo subxaana wa tacaala muuse cumar insha allahu tacaala waxaan u dhiibaynaa ee, kitaabka qur-aanka kariimka ah midda labaad waxaan u dhiibayaa raayada rasuulka sala allahu calayhi wasalama waxaan kale u dhiibaynaa ee, qori ake afarta iyo todobo waa kanna waa booshkiisi insha allahu tacaala cabaysan waaye baaraka allahu fiika ilaahay ha kuu fududeeyo allahu akbar allahu akbar bulshada ku dhaqan degmada salagle ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa goob fagaaraha ku daawaday aflaamta geedigii gurguurte guul mise gebi dhacleen ee ay baahisay mu'asasada alkataa'ib waa kan cabdiwahaab maxamed bukhaari si guud wilaayaadka islaamiga ah waxaa habeenadii ugu dambeeyey si weyn looga daawanayay taxanaha filimkii geedigii gurguurte guul mise gebidhaclayn kaas oo soo koobaya maamul xumada ay maraannimadu u sii dheer tahay ee kooxda riddada soomaaliya uu ku hogaaminayo murtad xasan gurguurte tan iyo bishii mey ee sannadkii laba kun iyo labayolabaatan markan waxaa filimkan laga daawaday degmada salagle ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe oo ay u soo daawasho tageen dad aad u fara badan oo isaga kala yimid dhammaan xaafadaha degmadaasi idaacadda islaamiga andalus ayaa intii uu filimku socday waraysiyo la yeelatay qaar ka mid ah dadkii filimka u soo daawasho tegay waxaan joogaa degmada saragle caawa waxaan daawanaynaa filan ayaan daawanaynaa wilaayada islaamiga ayaa filan noo dhigtay oo qiimo leh oo meel kastana taabanaya wallaahi korta kitaabka ilaahay kama adkaan karo
waan dhawahay walaal waa waxaana joogaa magaalada salga degmada salgan joogaa magaciidana waa maxamed axmed maxamuud marka waan dhawahay masiirka xasan gurgurte wuxuu ku dambeeyey halkan qof walba wuxuu ku dhow dareemahayo marka waad ogeydeen wuxuu kadhaa shalay markuu soo galahayey dhaartu muxuu kadhaa ku soo galay haddana muxuu ku dhahay wuxuu ku dambeeyey nin walba muxuu ku dhahay wuu dareemahayaa marka wuxuu ku dambeeyey hal iyo eber buu ku dambeeyey warkiis intaas waay
waxaana joogaa degmada salagle xasan guurguurta lama dhihi karo waa shaydaan guurguurta biidnillaahi kariin muslinkana allaha ka dhex saaro masiirkiisa wuxuu ku dambeeyey inuu shaydaan munaafiqa yahay dameerna uu yahay doofaarna uu yahay waxbana uusan matelin muslimiinta
waan dhawahay calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatuhu magacaygu waa umu salma u joogta degmada salagle fiilanka waxyaalo badan oo xambaarsanaa xasan guurguurta oo boolo qoofteen iyo balaayo waday aa maanta jab weyn ka gaaray dagaalo badan oo xamlaad badan u soo qaaday maasha allah ilaahay ku mahadsan mujaahidiinta guulo weyn ka gaaray wilaayaadka gaalana way jabteen bulshada soomaaliyeed ayaa si aad ah ula yaaban dhaqan xumada siyaasadeed ee murtad xasan gurguurte uu la soo fadhixun yahay madaxtooyada kooxda riddada soomaaliya waxaana dadka siyaasadda sarrifa ay ku tilmaameen madharge jawaan hoos ka duleelo wata mahadsanid bukhaari xaflad lagu sagoontinayo hooyooyin dhammaystay qoraalka iyo akhriska ayaa ka dhacday degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan cabdiqani maxamed ayaa warbixintan inoo haya dowradan oo loogu magac daray umilmu'miniin aacisha binti abibakar asidiiq shicaarkeeduna ahaa iqra' bismi rabbika aladii khalaq isla markaana socotay muddo lix bilood ah ayaa waxa uu maamulka islaamiga ah ee degmada buuqa qable ee wilaayada hiiraan usoo gebagabeeyey hooyooyin lagu barayey qoraalka iyo akhriska munaasabadii lagu soo gebagabeynayey dowrada oo ay kasoo qaybgaleen culimo nuqabo iyo marti sharaf kale ayaa waxaa bandhig cilmiyeed oo kooban kusoo bandhigay hooyooyinkii la barayey qoraalka iyo akhriska
Zilati zi salos dave lati la lal korve تحتي تلسنه الأرض ألف لكرويل عن لورف أرض أرف لكرويل عن لورف رودات لقودن زلزالها زلزال لكرويل عن لورف زالها ساسا لكرويل لها لا لا لكرويل ها لكرويل عن لورف sheekh yuusuf macalin cabdiraxmaan oo goobta munaasabadda ka hadlay ayaa kula dardaarmay hooyooyinka dowladda loo soo xiray inay ku dadaalaan waxbarashada allah ayaa mahad iskale subxaana wa tacaala uma intaa kadib waxaan u mahad celinaynaa gabdhihii muslimaadka ahaa ee ku soo dadaalay juhdiga farada badan bixiyey muddo lix biloodan sabrayay ayagoo laga yaabo ubad yaryar inay ku xariiraan iyo mas-uuliyaad kale ay ku xariiraan u soo sabray u dhabar adeegay ayagana waxaan leenahay jazaahum allahu khayr ilaahay khayr ha idinku abaarmariyo waxaa weeyaan waa arrin loo baahnaa qofka leh tacliimta asaga naftiisa awalan anfacaysaa maxaa yeelay wuxuu helayaa ama uu baranayaa wuxuu ilaahay ugu dhowaan lahaa subxaanahu wa tacaala wuxuu ilaahay ugu dhowaan lahaa ayuu baranayaa qofka hadduu caami yahay ee uu waxba akhriyi karin waxbana qori karin haddee cabsidii ilaahayna maarsi ugu dhawaado waa iska yar tahay sidoo kale nabadoon sheekh cumar oo goobta ka hadlay ayaa xusay in arrin muhiim ah ay tahay in hooyooyin dowlo loo qabtay lana baray qoraalka iyo akhriska allah ayaa mahad iskale subxaanahu wa tacaala uma intaa kadib waxaan u mahad celinaynaa gabdhihii muslimaadka ahaa ee ku soo dadaalay juhdiga farada badan bixiyey muddo lix biloodan sabrayay ayagoo laga yaabo ubad yaryar inay ku xariiraan iyo mas-uuliyaad kale ay ku xariiraan u soo sabray u dhabar adeegay ayagana waxaan leenahay jazaahum allahu khayr ilaahay khayr ha idinku abaarmariyo waxaa weeyaan waa arrin loo baahnaa qofka leh tacliimta asaga naftiisa awalan anfacaysaa maxaa yeelay wuxuu helayaa ama uu baranayaa wuxuu ilaahay ugu dhowaan lahaa subxaanahu wa tacaala wuxuu ilaahay ugu dhowaan lahaa ayuu baranayaa qofka hadduu caami yahay ee uu waxba akhriyi karin waxbana qori karin haddee cabsidii ilaahayna maarsi ugu dhawaado waa iska yar tahay maktabka dacwada wilaayada hiiraan ayaa juhdi ballaaran geliya sare u qaadidda heerka waxbarashada bulshada ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan mahadsanid cabdi qani ugu dambayntiina waxaa sii kordhayay khasaaraha dhimasho ee ka dhashay shil diyaaradeed oo ka dhacay dalka kuuriyada koonfureed sida warbixintan uu ku faahfaahinaya nuur cali warsame abuushayba khasaare lixad leh oo isugu jiro dhimashadii dhaawac ayaa ka dhashay shil diyaaradeed oo laga soo tibiyey garoon caalami ah oo ku yaala dalka kuuriyada koonfureed halkaasoo ay ku dhinteen ku dhowaada boqol iyo siddeetan xubnood shilkan ayaa lagu sheegay midkii ugu khasaaraha badnaa ee abid ka dhaca dalka kuuriyada koonfureed dowladda kaafirada kuuriyada koonfureed waxay shaacisay in ugu yaraan boqol toddobaatan iyo sagaal qof ay ku dhinteen dab ka kacay diyaarad rakaab ah xilli ay ku degaysay garoonka caalamiga ah ee muan ee ku yaala magaalada muan oo qiyaastii laba boqol siddeetan iyo siddeed kilomitir dhanka koonfur kaga beegan magaalada caasimada ah ee siyool ilwareedo xogaal ayaa soo sheegay in diyaaraddu ay saarnaayeen boqol siddeetan iyo kow xubnood oo lix ka mid ah ay yihiin shaqaalihii diyaaradda uu ka kacay dab xoog leh kadib markii ay ka leexatay dhabaha ay diyaaraduhu ku hurdaan taasoo keentay inay ku dhacdo derbi ku yaala garoonka caalamiga ah waaxda gurmadka degdega ee kuuriyada koonfureed waxay sheegtay in ciladu u badan tahay inay ku timid dhanka qalabka diyaaradda lagu dejiyo inkastoo aysan soo bandhigin sababta rasmiga ah ee keentay burburkeeda walow la arkayay in diyaaraddu ay u bixi waayeen taayarada sidaasna ugu dhacday derbiga wakaaladda wararka ee yonhab waxay dhankeeda sheegtay in diyaaraddan oo nooceedu u ahaa boin toddoba saddex toddoba sideed boqol ay kasoo kici tintay magaalada bangkok ee caasimada dalka tailand shilkaasina uu dhacay markii ay soo cagi dhigatay muuqaalo lagu faafiyey biraha bulshada ayaa muujinayay qaabka shilku ugu dhacay waxaana la arkayey diyaaradda oo ka weecanaysa dhabihii ay ku degaysay kuna dhacayso derbi ku yaala garoonka kadibna uu ka kacayo daba xogan khasaaraha ayaa marba marka ka dambeysa sii kordhayey tirkoobkii ugu horreeyey ee lasoo diiwaangeliyey ayaa ahaa dhimashada labaatan iyo saddex qof saacado kooban gudahoodna waxa uu sameeyey koror xadaaf ah iyadoo numarkii ugu dambeeyeyna la xaqiijiyey waxayna tirada guud ee dhimashada sidaasi ku noqotay boqol toddobaatan iyo sagaal xubnood wakaaladda wararka ee reuters oo soo xiganaysa ilwareedyo dhanka kooxaha samatabixinta waxay sheegtay in keliya lagu guulaystay in lasoo badbaadiyo laba ka mid ah shaqaalaha diyaaraddaasi oo nool dhammaan intii kale ee diyaaradda saarneyd boqol toddobaatan iyo sagaal xubnood ahaana ay dhinteen sawiro ay heshay wakaaladda wararka reuters ayaa muujinayey burburka baaxad leh ee ka dhashay shilkan diyaaradeed oo wakaaladda wararku tilmaantay kii ugu khasaaraha badnaa abid ee ka dhaca kuuriyada koonfureed mahadsanid abushayba warkii subaxnimo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus xilligan waa naga intaa